hogaamiyaha da'da yar ee dowladda aan awoodda buuran lahayn ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa wuxuu u muuqdaa mid tareenkii dhinaca siyaasadda u saaraa uu la qallimay maxaa yeelay dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya muddo kooban gudahood ayay ku lumisay fursado muhiim u ahaa oo ay taageero ku haysatay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen heshiiska la dhexeeyey maamulka hubaysan ee ahlusunna wal-jameeca ee gacanta ku haya gobollada dhexe iyo weliba xiriir wanaagsan oo ay dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya ay la lahayd maamul goboleedka puntland kuwaas oo dhammaantood xilligan u muuqda in ay ka raja dhigeen dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa dhowaan magaalada nairobi caasimadda dalka kenya waxa uu kulan kula yeeshay madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole waxaana kulankaasi labada madaxweyne oo ku soo idlaaday is-afgarawaa ugu dambeyntiina waxa uu sababay in madaxweynayaasha ay kulankaasi ku kala boodaan madaxweynaha maamul goboleedka puntland master faroole ayaa waxa uu sheegay in federaalka uu si weyn uga soo horjeedo in horumarin lagu sameeyo deegaanada puntland waxauna sheegay in arrintaasi aysan dhinacooda raalli ka noqon karin sidoo kale caqabada weyn ee soo wajahday dowladda madaxweyne shariif ayaa waxa ay tahay khilaaf ballaaran oo xilligan ay soo kala dhex galay dowladdiisa iyo weliba culamo u diinka al-sunna wal-jameeca ee maamulo gobollada dhexe kaas oo ka dambeeyey ka gadaal markii madaxweynaha al-sunna oo la meel dhigay kooxaha ka soo horjeeda dowladda ee xisbul islaam iyo al-shabaab sheegay in ay jamhad yihiin taas oo abuurtay walaac fara badan hadalkaasi ka soo yeray madaxweyne shariif sheekh axmed ma ahan mid ay la qabaan mas-uuliyiinta kale ee dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan dowladda ayaa waxa ay sheegeen hadalkaasi inuu ahaa mid uu ku qaldoomay madaxweynaha islamarkaana uu kala gara waayey cadowgiisa iyo weliba saaxiibkiis waxayna sheegeen mas-uuliyiintaasi in al-sunna ay yihiin koox garab taagan dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya kooxaha xisbul islaam iyo al-shabaabna ay yihiin kooxa ka soo horjeeda dowladda sheekh cumar sheekh maxamed faarax oo ah guddoomiyaha culamo udiinka al-sunna wal-jameeca ee gobollada dhexe ayaa isna muddo siddeed iyo afartan saac gudahooda wuxuu u qabtay madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka inuu raaligelin kaga bixiyo hadalkaasi ka soo yeray
tilaabo ku qalabta kulligu sameeyey iyagoo culamadu xeeldheer ku doona xilkasnimaha markasta uga qeeyay mas-uuliyaddooda sidaas sigeediba waxaan saas u jeedinaynaa xukuumadda ku-meelgaarka ah golayaasheeda kala duwan kuwa kala ubaahana xafiiska ugu shaqeeya annagoo isku dayi doona inaan doorka afayeenka kalaha baarlama gaarsiiyo qoraalkeenna cabashada ah isla markaa waxaan la hadli doonaa oo gaarsiinayna lana hadlaynaa golaha wasiirada annagoo cabdulquuka uu sameeyey gaarsiin doona dhibaatada iyo waxa u geysahay waxaana u soo jeedinaynaa labada hay-adood oo ah hay-ado awood leh maana hay-ad ummadda soomaaliyeed oo leedahay inay wax ka qabtaan arrintaas iyada ah international taariikhda caalamka iyo mu'aminka soomaaliyeed ee dhageysanaysa waxaan leenahay ha yeeshee madaxweyne shariif ma jirto wax raaligelina oo arrintaasi ka bixiyey sidaasi si la midana waxa uu mar kale ku celiyey cid kasta oo aan ka tirsanayn dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya inuu isagu u yaqaano jamhad waxa uu sidoo kale madaxweynuhu wax laga xumaado ku tilmaamay khilaafka soo kala dhex galay dowladda iyo weliba maamul goboleedka puntland oo uu sheegay inay ka mid yihiin qodobo inaba aan lagu heshii karin
alxalin kara qaran lama xalin kuwa waxay nagu noqdeen aan la xalin karin waxaa la socotay waxaa ka horeeyey raisal wasaaraha iyagii hogaaminaya inay tagaan gaalkacyo arrimaha loo diganayaa maamul goboleedka iyo federaal sida wada shaqay lahaayeen in laga wadaa waxaan malaynaa in la joogo toddoba maalmood intaas waxaa jira caqabaad raisal wasaaraha wafdigiisa mar walba waxay muujinayeen jiljilaad iyo janaazil iyo isoo jiidid markii aan isragnay wafdigii oo hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxaan u sheegnay heshiiskii lasoo galay xukuumadda ay soo gashay in aan jecelnahay in la fuliyo annaga waxa aan ka hadlaynahay nabadaan nabaadiyada guud midnimada ummadda nabadaynteeda horumarinteeda isxilkeeda in aan ka ka wada hadalno kaarna aan ka wada shaqeyno waxyaaba asagoo jecel yahay in lagu daro ayuu noo sheegay wana waxaan dhahnay wixii waafaqsan caadiga kumelgaadka ah diyaarcuna waxaa la socotay caadiga federaalka ah marka adeegta arrintan waxa ay guuldarro ballaaran ku tahay dowladda taagta yar ee soomaaliya ahlu sunna waxa ay taageero ballaaran u hayeen dowladda shariif sheekh axmed waxayna si adag kaga soo horjeedeen kooxaha doonaya in dowladda inqilaabaan ee al-shabaab iyo xisbul islaam waxayna arrintan ay imaanaysaa xilli dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ay ku sugan tahay inta u dhexaysa eelaboorka dekedda iyo weliba xarunta madaxtooyada oo keliya inta kale gobollada dalkana aysan gacanteeda aysan ku jirin dowladda shariif sheekh axmed ayaa waxa ay tahay mid ay kalsooni iyo weliba taageero fara badan ay ka luntay maxamed kaafi sheekh abuukar barta internetka ee shabakadda ceegaag online magaalada caasimadda ee muqdisho